qorshahan ayaa wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo beeraleyda ee countiga wajeer waxay ku sheegtay inay doonayso inay ku tallaasho kumanaan xoola oo intooda badana xoolihii yar ay haatani kasoo badbaaday abaarihii ka dhacay geeskani waxay wasaaraddu aaminsan tahay in xoolo fara badan oo deegaanadaasi haatan ay u baahan yihiin ka tallaalka cudurrada kala duwan ee deegaankaasi haatani laga soo sheegayo mudane faarax cabdi cusmaan waa wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo beeraleyda ee countiga wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi dhakhaatiirta loogu kala diraya degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan horaantiisa sidoo kale mashruuc noocan oo kale xoolo fara badan lagu soo tallaa laga soo tallaalay cudurro kala duwan wuxuuna sheegay in dhammaan tallaalkaasi uu yahay mid bilaasha dowladuna lacagaha ku baxaya ay bixinayso dadka xoolo dhaqatadana looga baahan yahay in goobaha dhakhaatiirtu haatan ay ku sugan yihiin oo keliya ay yimaadaan madaxa xoolodhaqatada madaxa beeraleyda countiga wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan wasaaradda ayaa beeraleyda dhankeeda kale waxay siisay miro cawsa oo sida cawska loo tallaali doono kuwaasoo loogu talagalay in dadka roobabka haatan la filayo ay beeraleydu intooda badan oga faa'iidaystaan waxaana arrinkaasi soo dhoweeyey madaxa ururada beeraleyda ay ku bahooween ee countiga wajeer dhakhaatiir iyo gawaari fara badan iyo tababarayaal dhakhaatiir iyo macalimiin isugu jira ayaa intooda badan haatan ay wasaaraddu sheegtay inay u kala dirtay degmooyinka kala duwan ee countiga wajeer dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa xoolo dhaqatada tacliimiya iyo weliba kuwa qaybinaya daawooyin iyo kuwa ka qayb qaadanaya daweynta xoolaha madaxa ururada xoolo dhaqatada ee countiga wajeer oo isaguna halkaasi ka hadla ayaa soo dhoweeyay dadaalkaasi dowladda haatan ay ku badbaadinayso xoolo dhaqatada deegaankaasi isku soo celceliyo inta badan dadka isku soo celceliyo guud ahaan gobolada waqooyiga abaarihii baana ay ku dhuftay afartii san lasoo dhaafay roob la-aantii ka jirtay ayaa waxay keentay in xoolihii ugu faraha badanaa ay ka baxaan haatanna wasaaradaha kala duwan ee kountiyada wajeer gaarisa iyo mandheera waxay cagta saareen in ay ka caabiyaan xoolo dhaqatada xoolaha yaree haatan usoo haray maxamed farax shire v o a garisa